kolley xiriirka labada dal udhexeeya ma noqon kara mid maaragtay dheelitiran waayo labada dal wadanna waa wadan dhisan oo maamulkiisii iyo nidaamkiisii iyo had dowladnimadiisii oo dhanba ay ay dhamaystiran tahay oo iska cadcad tahay midna waa mid burburay oo madaxweyneha maaragtay xataa wadankaas aytow xukumiyey ay ay difaacahayaan mase ilaalinhayaan asaga naftiisii iyo ammaankiisii ajnabi ay ilaalinhayaan ajnabigaana ay kamid yihiin ciidamada ka socda kenya waxay noqonaysaa midna inuu yahay junior partner mise mid hooseeya midna inuu yahay maaragtay senior partner oo maaragtay uu ku amartaagleen karo uu si doonana ula dhaqan karo midna uusan awood u maaragtay hataa uu xorriyadiisa caadiga ah mase sharaftiisa yar oo basica uusan muujin karin waayo ma haysta awoodiyada laakiin marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah oo kale wadamadu dhinac waxay leeyihiin awood siman oo ay uu siiyo shuruucda caalamiga ahi ka sokow dhinaca aad ka eegtay ee ah soomaaliya in awooddeeda diblomaasiyadeed ama dal ahaaneed dhinaca markaad ka eegtid dee xaaladaheeda guduhu ay hooseeyaan miyaana dhinaca kale lahayn xurmo iyo sharaf lagu tixgeliyo xagga sharafteeda xornimo ha laakiin midda iyada waxa weeyaan waa ideal situation midda iyada waxa weeyaan markii waddanka soomaaliya uu madax ka yahay dad daacad ah oo isku kalsoon hadday doonaan iyan haysanin awood dhamaystiran oo dawlad oo ciidan dhisan maaragtay waxyaabo fara badan ay haysanin oo waddan waddamo kale oo ajnebi ee maaragtay ku tiirsanba ha ahaado laakiin waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dadka lamidka ah iyo dadka dad maaragtay qab ku jiro oo qiiraysan oo ogsoon middaa iyada ah waxaan kaaga soo qaadan karaa tusaale markii dagaalka adduunkaoo labaad uu socday free french movementkii baa jirtay oo france waa la qabsado waxaa qabsatay gebigeedaba jarmalka laakiin ninkii charles de gol la oran jiray oo madaxweynaha maaragtay defactoga ah oo france oo dibadda jiray asaga oo maaragtay ku ah laaji ku ah ingiriiska dhexdiisa ayuu haddana prime ministerka ingiriiska oo winston churchill markay isqabtaan uusan tilaabo qaadi karin asaga oo kanna uusan diyaar u ahayn inta badanna wuu oran jiray kaama yeelayo oo ka hor imaan jiray walaa maraykanka walaa ingiriiska nin kasta waayo nin isku kalsoon buu ahaa asaga dadkiisana waa isku kalsoonay wax dibadda jiray waan gartay soomaali kalsooni ka dhimatay qabna ka dhimay qiimana ka dhimatahay maxaana kutusaysaa madaxii baa noqday rotin madaxii bay ka bolashay ciidamada gudaha ku jira hadda du madaxweynaha uu yidhaahdo amarkayga aniga ayaa lagu soconayaa oo un-ka uu ka sheego african unionka uu ka sheego caalamigao dhan buu ka sheego wuxuu heli karaa in laga dambeeyo oo haba liite laakiin uu la simaado waddamihii kale laakiin madaxda soomaali way isdhiibtay si kastaba shaladka shalalka isdhigta ayaa lagu gowraca waddamaha jiraankana natureka mase dabiicinimada international relations waxa weeyaan adversarial waxa weeyaan waa sidii waraabaha waraabaha waxaa la yidhi ninka ku ordana wuu ka carara ninkii ka cararana wuu fiijiya ilamaa uu qabta u curo haddee marnaba ma noqon kartaa fair kind of relationship ma noqon karta midda iyada waan gartay tusaale ahaan haddaynu yaro eegnoba maalin dhaweyd waxaa dhacday wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo marayay garoonka kenya oo kale in hab aan diblomaasiyad ahaan aan wanaagsanayn loola dhaqmay arrintaas oo kale sidee baa kenya looga dareemay arrinta horta arrin aad iyo aada u khaldan bay ahayd anugu warkeeda waan hayaa aniga saarax kulan kula hadlayana haatee waan tegey oo aan kusoo salaamay dad kamida kuwa iyaga erboorka ilan dad baan ka garanaya oo soomaaliya si waxshinnimo ah oo aad iyo aada u liidata oo sharaftii dhulka lagu jiiday ayaa loola dhaqlay cidda saa ula dhaqanaysana ma aha hataa qof weyn ma aha walaa madaxweyne maaha ku-xigeen maaha wasiir maaha waa qofka oo yar oo hoose oo immigrationka meeshii weyn taasaa kutusaysaa qiimaha soomaaliya maanta haddii ma marka iyaga ay noqoto natureka waxa weeyaan international relations waa reciprocity uu war adag ka soo bixi karo sidaa haddaad samaysaan anana maxay ahayd waan waanu waanu sharaftaanadu waanu ilaashanaynaa siyaabaha sharafta ay ku ilaashanayaanna ay fara badan tahay way markaa wixii way isu dheelitirmi markii iyada aheedba oo waa la kala dambayn oo waa la kala cabsan haddayan dhicin laakiin de waa waxa weeyaan waa sida aan kuu sheegay waxay noqonaysaa un mid maaragtay laisku jeesjeesayo oo maaragtay laisku ciyaarayo hataa qof weyn oo meel sare uusan u baahnayn guddoomiya bal waxaan jeclaa inaan dhinaca kale ku weydiyo waxaa jira wadamada xidhiirhkooda meelaha laga eego waxaa ka mid a dhinaca isu socodka oo kale tusaale ahaan ma jirtaa markaa soomaaliya iyo kenya marka la eego kale inay kala helaan si dheeli tiran dadkoodu inay isugu safri karaan maya maya ma jiraan wax si dheeli tiran iyo wax u dhow midna maaha masalan aniga hadda aniga basaboor kenyan oo caadi haysto airbortka maad ka tegi tiirka maan godsana airbortkaan iska tegaya juba airline iyo diyaarad kasta oo ka baxda kenya iska raacaye viisadana waxaan ku helay airbortka muqdisho in badan maba u baahna hataa viisa ma qaataan waxay ka degaan baydhabo waxay ka degaan gaalkacyo waxay ka degaan meesha la yidhaahda boosaaso meel alla meesha soomaaliya kamida kenyaanka way degaan meesha iyada ayayna ka helaan maaragtay viisadii loogu dhuftaa wayna ku muuqata hadda in xataa iska dhaaf qofka caadigii oo soomaaliya ka yimid dadkii madaxda oo soomaaliya ka imaanayeen oo ahaayeen dadka baarlamaanka ku jiray iyo golaha wasiiraha dhibka la marinayo markay kenya imaanayaan waa idiin muuqataa iyada oo inay viisadii waa in hore lasoo weydiiyaa waa in maaragtay laga qaataa nairobi haddii kale nairobi rifaaro laga soo sameeyaa adigu waddo adag ayay marayaan shacabka soomaaliya ka imaaday oo nasiib xuma aada iyo aadna u burburay xiir kalena loo sii bahdilay oo tan hadda aan ku sheegay ay kamid tahay xiriirka adduunkana wax la dhahasaad u sheegtay weeyaan reciprocal relationship sidaan kuula dhaqdaad ila dhaqanaysa marka anaga ma jirta reciprocity wax la dhaha waxa weeyaan soomaalidu way way way way ku gooman tahay maehe way ku dulman tahay way ku bahdilan tahay way way way maaragtay meeshii ugu dambeysa dhulkaa lagu jiiday markay waxaan oo kale ay noqoto